wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa toddobaadkan barnaamijka marti inoogu ah wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya maxamuud xasan sulaymaan cawil waxaan wax ka weydiin doonaa wasiirka miisaaniyadda dowladda ee dhowaan la ansixiyey lacaga la sheegay in ay dowladdu soo wadda iyo arrimo kale oo la xiriira howlaha wasaaradda maaliyadda marka ugu horeysa mudan wasiir kusoo dhawow barnaamijka martida microfoonka waa dhawahay waa mahadsan tahay su-aasha ugu horeyso rab inaan ku weydiiyo mudan waxay tahay maalin dhoweyd waxaad gudbiseen miisaaniyaddii dowladda oo baarlamaanka uu soo celiyey inkastoo markii dambe uu ansixiyey maxaa keenay in baarlamaanka uu soo celiyo kadibna uu ansixiyo
waxaa keenay miisaaniyaddu waxay martaa waxay martaa process waxaa diyaarisa wasaaradda maaliyadda oo xogta ay ku diyaarinayso ka hesha hay-adaha dowladda oo dhan oo kharashkooda soo gudbiya wasaaradda maaliyaddu markaasay iyada oo dakliga ay filayso ku jaangoynaysa wixii ay la tahay waxay kasoo saartaa miisaaniyadda dalka sanadkaas miisaaniyadda loo loo qoondeeyey ay la tahay inay noqonayso waxay u gudbeysaa godaha wasiirada godaha wasiirada ka dooda oo falanqeeya iyaga ama wax ka yidhaahda ama ansixiya markii ay ansixiyaan yaa waxaa loo gudbiyaa godaha godaha shacabka godaha shacabkuna isaguna sidaas oo kale uu wakti qaataa uu darso guddi buu u saaraa guddigaasaa wixii talooyina oo ay ka qabaan wixii filada ay ka qabaan miisaaniyadda waxay kala kala hadlaan wasaaradda maaliyadda processkaasay martay miisaaniyaddu waxaa sababay inay soo celiyaan iyo inay haddana ansixiyaan waa processkii caadiga ahaa oo ay miisaaniyaddu mari jirtay waxaa keliya sanadkan ku saayida waxaa aada u kala fog kharashka iyo dakliga taasoo ay sababtay wadanka dhibaatooyinku soo maray darteed qarashkii lama koobi karo oo sida uu u kooban yahay dakligu kharashka looma koobi karo kharashku waa mushaaro iyo ijaaro iyo wax lamida dakligiina waa wax kooban oo cashuurtii kuma wada fiin dalkao dhan meelo yar keliya kasoo baxdaa sidaa darteed baa wasaaradda iyo iyo golaha shacbiga guddiga u saaray waxay ka waxay ka doodayeen sidii la isu waafajin lahaa kharashkaas badan iyo mis dakligaas yar yacni kanaa mudan iyo kanaa mudan ciidamadaa mudan bahalkii muxuu ahaa wasaarad hidlaha mudan waxyaabahaasaa laga doodayey wax la isku hayay ma jirin oo weyni marka haddii mar ha mudan wasiir haddii mar dakliga idinsoo galaayo iyo qarashka idinku baxaaya ay kala badan yihiin xaggee ka keenaysaan lacagahaasi ma amaahaad qaadanaysaan ma deeqaa raadsanaysaan sidee isugu miisaamaysaan baahidiina dhaqaale waa wax dhaca in ay kala badan yihiin kharashka iyo iyo dakligu waxaa lagu dabooli karaa in wuxu waa qiyaas hadda waxaanu joognaa waa saadaal labaiyo tobanka bilood oo soo socda sanadka two thousand thirteen oo aan weli la gaarin sida dakliga iyo kharashku noqonayaan marka waxyaabaha lagu dabooli karo waxaa kamid ah in sanadkaa inta lagu jiro dakligu kordho waxaa kamid a in sanadkaa inta lagu jiro kharashku yaraado waxaa kamid a in sanadkaa inta lagu jiro caawimaad la helo deen iyo deen mid kasta ha noqotee waxyaabahaas o dhan waa lagu dabooli karaa waa waxa marka dhaca in iyadoo la og yahay inay sila badan yihiin miisaaniyadda sidaa loo bandhigo wax dhaca weeye wax maaha maaragtay marka ugu horreysay maaha waxyaabaha lagu daraayo miisaaniyadda aad dhawaan gudbiseen waxaa ka mida mudane in lacagta ciidamada la siiyay ay aada u yar tahay laakiin tan wasiirada iyo shaqaalaha kale ee dowladda ay ka badan tahay tan ciidamada maxay tahay sababta ciidamada oo iyagu ah kuwa ugu badan ee khatarta galaya furumaha ku jira lacagtooda ay intaas aada ugu yar tahay
su-aashaad waxay sax ahaan lahayd haddii ay sidaas aada u sheegtay tahay sidaas ma aha waxaad tiri ciidamada miisaanadooda ka yartan wasaaradaha sidaas maaha ciidamadu miisaanadooda aada bay uga badan tahay wasaarad kasta oo loo loo loo loo eego waxa waxa laga hadlayay waxay ahayd ciidamada ha loo sii badiyo iyagoo ka badan wasaaradihii haddana ha loo sii badiyo bay ahayd iska daafteedu ma khaldana oo ciidamadu waa xaalad waxay isaga jiraan maaragtay howlgallo ay ku jiraan oo qabsho badan ku dhacaan iyaguna ay u baahdaan in si khaasa loo loo daryeelo marka marna khalad maaha ciidamada wax wax siyaadaha la siiyo laakiin hadalka ah ciidamadu waxay ka miisaaniyad yaraayeen wasaaradaha qaarkood sax maaha laakiin markaan saas ku leehay mudana waxaan ula jeedaa marka loo fiiriyo qof ahaan wasaaradda waxaa laga yaabaa in ugu badnaan konton qof ay u shaqeyso laakiin ciidamadu ay yihiin kumanaan kun marka waxaan ka hadlaya waxay tahay qarashka ama biilka mushaarka kusoo aadaya qof ahaan marka loo fiiriyo laakiin markaan ka gudubno dhowaan waxaad sheegtay inaad bilaabaysaan canshuur ururin mar haddaad canshuur qaadaysaanna waxaa imaanaysa mas-uuliyad iyo xuquuq ay yeelanayaan dadkaaad canshuurta ka qaadaysaan sidee ku bilaabaysaan canshuurta maxaase adeega oo aad dadka ugu bedelaysaan markaad canshuur ka qaadaan canshuurta dhawaan ma bilaabayna waa bilaabanta haddeerba canshuur waa la qaada waa la qaadi jiray waxa waxa aan niri waxa weeye canshuurta ayada hadda ayna gaarsiisnayn baanu gaarsiinaynaa canshuurtana waa run oo qofka muwaadinka ahi wuxuu xaq u leeyahay waxyaaba serviceo xaq u leeyahay baa jira sida securitygiisa iyo wixii lamid ah marka arrintaas waa sida haddana dawladdu wax ka qabata weeye ayna ku tala jirtay inay taabageliso laakiin qofka muwaadinka ahi marna ma dhihi karo canshuur ma bixinayo oo masalan bahalkii muxuu ahaa waxyaaba aan dawladda ka sugayay baana helin qofku marna ma dhihi karo sababtoo ah hadduusan canshuur bixin hada dawladimo ma jiriso dawlad canshuur la-aan canshuur la-aan dawladi ma jiri karto canshuur la-aani waa dawlad la-aan weeye marka haddii shacbigu dawlad rabaan waa inay canshuurta bixiyaan marka xaggee isleedihiin waa ka bilaabi doontaan ama meelaha aad hadda ka bilowdeen maxaa halkee ka mid a canshuurta haddaba waa laga qaadaa waxaa laga qaadaa bixi dhaxdar baa laga qaadaa ayraboorkaa laga qaadaa baabuurta waddada martaa laga qaadaa meelo badan baa hadeer laga qaadaa canshuurta meelaha aan maaragtay aan isleenahay ku kordhiya waxa weeye waxaa dhihi jiray canshuurta iibka sales tax ama waxa guud ahaan la la yidhaahdo canshuurta beriga ama inland revenue qaybtaasaan xoog hadda u shaqayn waxaynan xoog u shaqayn waxa weeye dhibaatooyinkii dalka ka jiray darteed oo meelo badan waxaa jirtay nabadu aynan ku filayn in canshuur laga ururiyo meelahaasna hadda waxaan is leenahay nabadu intii hore waa ka fiican tahay waa meelaha meelaha leenahay canshuur baa la gaarsiin doonaa canshuur ururintu waa jirtaa haddaba waa jirtaa waa socotaa waana socotay sanadadii hadda lasoo dhaafay oo dambe canshuuraha hadda waxaad ka qaadaan dekeda magaalada muqdisho iyo eeraboorka wax qorshe ah ma jira oo ay dowladdu doonayso in ay qorshe ku baahayso canshuur qaadisteeda dekadaha iyo goobaha kale ee ganacsi ee dalka ka jira ee nabadda ah ee ciidamada dowladda ay joogaan wa wa waa jiraa oo meel kasta oo dawladdu sugto nabadgelyadeeda waa waa la gaarsiinayaa canshuurta iyo adeegii dawladda labadaba waa waa isku xiran yihiin oo adeegii hadduusan ma tegin oo maamul jirin inaan maamul jirin lama qaadi karo canshuurna lama qaadi karo hada maamulkii canshuur qaadista lafteeda maamul u baahan marka m markii adeegii iyo maamulkii tagaan markaasay canshuurta imaanaysaa waana waana ay tahay qorshaha dawladda
mudan wasir waxaa jirta in soomaaliya sanado badan ba lagu tilmaamayay meel uu musuq maasuq dilowday adigana waxaad hadda joogtaa wasaaraddii maaliyadda oo xudun u ahayd muddaba musuq maasuqii laga sheegi jira soomaaliya maxaa dadaalla dheeri ah oo aad ka sameynaysaan in wasaaraddu ay noqoto meel ka duwan xaaladihii horey looga soo warin jiray
eedaas musuq maasuqu waa waa wax lawada maqloo la sheego hubinteeda iyo qiyaasteeda waa wax u baahan in si gooriya loo baado oo loo hubiyo laakiin hadda anagu jiritaankeeda ma inkarayno malihiin ma jirto ma yani waxba kama jiraan ma dhihi karno waxaan kaliya un ku dhihi karaa dawladdan siyaasadeedu waxa weeye inay musuqmaasuqa ay la birirto inayna wax dulqaad wax dulqaada u yeelan musuqmaasuq nooc kasta uu yahay wasaaraddu meelihii hadda firta farta goonida loogu fiiqayay kamid ma ahayn laakiin hadday kamid tahay iyo haddii kalaba mar haddii u maamulkii laga sheegayo musmaasuq dawladda mas-uuliyaddaas qaadaysa in ay la dagaalanto musmaasuqa waana go-aan dawladeed waa siyaasad dawladeed in musmaasuqa uusan meel ku yaalo maamulka iyaga
waxaa jirtay in la sheegay in dowladda soomaaliya horena ay dowladeeda kaaga horreysan ay u waday lacaga lagu soo sameynayo dalka suudaan xaggee lacagahaasi howshooda maraysaa maxaad se kala socotaan lacagtaasi weli ma dhammaan waxbaa ka samaysan wixii kale waa duban yihiin wax hadda laga isticmaalayna ma jiraan oo dalka la keenay waagii la go-aansado in la isticmaalo qoshihii lagu isticmaal lahaa loo sameeyo loo dhamaystiro waa la isticmaalaya laakiin lacagtaasi hadda dalka ma imaan haddana go-aanii hadda la keena ma jiro marka lacagtaasi ma waxay u baahan tahay lacag kale oo adeeg ah inaad adinku ka dhiibtaan mise lacagaheedii horaa loo dhiibay oo waa lacag u diyaara in marka la dhammaystiro wadanka gudihiisa la keeni karo mise waa lacag u baahan inaad adinku qarash ku bixisaan maya lacagtaasi uma baahna kharash in lagu galo hadda keliya waxay u baahan tahay siyaasadii lagu maamuli lahaa in la dejiyo iyo qorshihii lagu maamuli lahaa lacag marka dalka la keenayo iska keen maaha waa in la hubiyaa xagga dhaqaalaha saameynta ay ku yeelanayso marka waagaanu anagu aanu garanno ama aanu derisno inay sax tahay in la keeno un baanu keenayna haddana ma aha waktigaas hadda ma wakti aanan joogna maaha ugu dambeyntii ma noo sheegi kartaa xaddiga lacagta lagu soo sameynayo suudaan ee dowladda ay filayso maya taa makuu sheeg ma ma ma ma ma ma kuu sheegi karo yacni waan waxaan sax sax maaha inaan kuu sheego hadda ka baahiyo warbaahinta aadaa umahadsan tahay mudane wasiir adaa wadan asalamu alaikum hay calaykum asalaam mudane intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya maxamuud xasan sulaymaan cawil tan iyo intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo